barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad labaiyo tobanka bisha agost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukaa iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro somalilan ka hirgeliyey barnaamij lagu abaalmarinayo dadka bulshada wax ku soo kordhiyey markaan fikir ka samaynay waxaanu bilownay sarfey baanu bilownay lixda gobol baanu eegnay ganacsataanu eegnay shakhsiyaad baanu eegnay waxaanu eegnay yaa wax soo kordhiyey intaa ka bacdi sarfey baanu samaynay waxa dhamonka sarfey dabeedna markaanu samaynay waxaa noo soo baxay laba boqol iyo afar toban isugu jira ganacsad ganacsiyo ashkhaas iyo mashaariic laba boqol iyo afar tobankii baanu maxaad ahaan anagu aanu aanu aanu eegno kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijka idaacadda duhurnimo heesta aanu idiin haynana waxay tahay
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan hase ahaatee waxaa ka soo horeynaya warkii dunida ururka o n l f ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda ilaa inta heshiis rasmi ah oo lagu dhammaynayo colaadda lala gaarayo dowladda etoobiya o n l f oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in xabad joojintani ay bilaabmayso maanta oo ah laba iyo tobanka ogosto sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka laga bilaabo laba iyo tobanka duhurnimo o n l f waxay ugu baaqday dowladda etoobiya inay iyaduna qaado tallaabo taasi la mida islamarkaana ay ka harto howlaha amaba falalka boqnogoyn kara hanaanka nabadeed dowladda etoobiya ayaa bishii hore ka saartay liiska argagixisada ururka o n l f iyo laba urur oo kale
madaxweynaha dalka turkiga ayaa sabtidii ku eedeeyey dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkiisa dalka maraykanka iyo dalal kale oo uusan carabaabin kuwaasi oo uu sheegay inay weerar dhinaca dhaqaalaha ah ku hayaan wadankiisa rajab dayib erdogan madaxweynaha turkiga ayaa ka jawaabayay qiimo dhac ku yimid lacagta wadankaasi ee liiraha kadib cuna qabatayn iyo kordhinta khidmadda waxyaabaha turkiga uu soo dhoofsado oo laysugu daray dalkaasi labadii toddobaad ee lasoo dhaafay maqaal uu ku qoray wargeyska the new york times boggiisa fikradaha ayuu erdogan ku sheegay in haddii lagu guuldaraysto in wax laga bedelo tallaabooyinkii u dambeeyey ee dhinaca dhaqaalaha iyo ixtiraam la-aanta ay laga maarmaan ka dhigi doonto inay bilaabaan turkigu inay raadiyaan saaxiibo cusub iyo isbahaysi turkiga iyo maraykanka ayaa iskula dhacay toddobaadkii hore kadib markii uu turkigu diiday inuu sii daayo wadaad kiniisadda ah ka shaqeeya oo lagu magacaabo andrew brunson oo xabsi guri ku jira inta lagu maxkamadaynayo iyadoo loo haysto eeda la xiriira argagixisanimo duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waxaa markana aad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan magaalada hargeysa uu noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa habeen hore waxaa magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabad nooceeda ku cusbaa taas oo jaa-isado iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey shirkado iyo ashkhaas kala duwan kuwaas oo loo aqoonsaday inay ahaayeen kuwa sanadkan sii galbanaya labada kun iyo sideed iyo toban meel ka gaadhay hal abuur ay la yimaadeen ama sidoo kale kusoo kordhiyey bulshada waxqabad la taaban karo waxaa barnaamijka igala qeyb gelaya samiir ducaale oo ah macadka arrintani soo qabanqaabiyey nsby group iyo sidoo kale naciimo cabdiraxmaan oo ka mida guddidii kala xuulaysay dadkan ama sifihii loo soo xulayey dadkan ku guulaystay aan marka hore ku bilaabo samiir hawshani sidee ku bilaabanta bismillahi raxmaan raxiim hawshani waxay bilaabmatay muddo hadda laga joogo ilaa afar bilood ayaan waxaanu isku daynay in aanu samayno abaalmarinahan iyadoo loo sameeyey abaalmarino hore loo sameeyey balse tani waxay kaga duwaneed abaa taan rabnay inaan inagu sameyno waxaan rabnay inaan kaga duwana kuwii hore mid ma aan ahayn pias ama waxa la yidhaahdo maxay ahayd wax wax dhinac ka rarno kale oo ay noqoto wax maxay ahayd la mid ah sida abaalmarinaha adduunka loo sameeyo markaan fikirkan sameynay waxaanu bilownay sarfey baanu bilownay lixda gobol baanu eegnay ganacsataanu eegnay shakhsiyaad baanu eegnay waxaanu eegnay yaa wax soo kordhiyey intaa ka bacdi sarfey baanu samaynay waxa la monki sarfey dabeedna markaanu samaynay waxaa noo soo baxay laba boqol iyo afar iyo toban laba boqol iyo afar toban isugu jira ganacsiyo ashkhaas iyo mashaariic laba boqol iyo afar iyo tobankii baanu maxaahaan marka maxaad ahaan anagu aanu aanu aanu eegno shaalayna intaynaan u gudbin hawshaas iyo se dadka loo kala xulay ujeeddadu maxay ahayd waayo waxaad hore u carbaabtayna jireen jaysado hore ama dad hore ay bixiyeen idinka waxa idin muuqday muxuu ahaa waxaa noo muuqday wuxuu ahaa marka koowaad tayeynta in la tayeeyo abaalmarinaha oo laga guuro tan hebel low yeer hebel low yeer hebel kalena award si hebel kalena abaalmarin si taa laga guuro oo la helo wax sugan tayadeedu sugan tahay dhowrsoon oo maxay ahayd mooraal ahaan iyo ethics ahaan maxay ahayd akhlaaqiyaad ahaanba hagaagsan bay ahayd maxay ahayd ay ahayd ujeedada ka dambeysay sidoo kale ujeedada ka dambeysay waxay ahayd in is-aqoonsi waddankan joogna halkan aqoonsi bay raadinaysaa laakiin waxaa muhiima in bulshada dhexdeeda laga helo is-aqoonsi oo qofkii wax soo kordhiyey la hambaliyeeyo la abaal mariyo ka maxay ahayd wax kale wada la dhiirigeliyo dhiirigelin is-aqoonsi waxaanu uga dhignay halkudheg u ahaa barnaamijkayaga connect inspire and celebrate oo ah maxay in dadku isu yimaadaan la wada hadlo la sheekaysto oo qofba qof kale ku xidhmo sidoo kale in qofba qof kale uu hiigsado oo kuwa kalena ay kuwa kale maxay ahayd iyagoo ay dhiirigel u noqdaan iyo sidoo kale dabaaldeg si wada jir ah loo dabaaldego dhowrkaa boqol laba boqol iyo dheeraad qof baa tidhi ayaa soo baxay daraasaadkii aanu samaynay sifa noocmaaba markaa xulitaanka u marteen markaanu safeyga hore samaynay laba boqol iyo afariyo toban isugu jira mashaariic shirkado iyo qofaf ayaa maxay ahayd soo baxay kuwii baan markaa eegnay kala shaandhaynay kriteriyaha aanu samaynay oo ah ganacsigu intuu jiray intuu shaqaynayey muxuu soo kordhiyey environmentiga muxuu xun yahay waxyabahaasaanu eegnay annagu markaanu eegnay shortlist baanu maxay ahayd markaa samaynay oo ah tiro kooban baa soo saartay tiro kooban baanu soo saaray tiradii koobnayd markaa markaan halkaa marayno waxaanu idinku xukumine waxaanu dooranay dad juuri ah ama guddi ah oo maxay ahayd garsoorayaal oo kale saara guddidii waxay nagala joogtaan naciima cabdiraxmaan nacima markii idinka arrinta laydin soo gudbiyey halkii wax ka bilowdee
bismillahi raxmaan raxiim anagu waxaan ka bilownay waxaana horkeenay koob iyo labaatan qof oo waxyaabo kala duwan qabtay amase soo kordhiyey marka anagu waxaan samaysanay waxyaaba aan ku dooran karno qofka deetana waxaa ka mid ahaa inuu qofkani wax cusub layimid uniik wax uniika oo ka duwan waxyaabihii hore wadanka uu dee dadku qaban jireen waa talabaad inuu deegaanka wax ku soo ceshay ama deegaanka wax u qabtay ta saddexaad waxaan ku dooranayna inay ahayd shaqa abuur ma sameeyey marka siyaabahaas baan qofka haddii uu buuxiyo yuman ku qaadanayna ay ku kala duwanaanayeen idinku imise qof baa ahayd idinka dhexdiina laftiina guddidan la magacaabay lix qof baan ka koobnay
lixdana qof markaad timaadeen ee fadhiisateena deeta darajada u eegteen ma intaa u eegteenunba qofkana calaamadinsan lahayn ciddaasaa soo baxday mase hanaan kaloo loo maajiray ama waraysiyo ama la kulan iyo booqasho goobaha laftooda aad tagtaan
waxaa jirtay horta interview baa lala yeeshay koob iyo labaatanka qofba deetana markaynu koob iyo labaatankii qof waxay nagu qaadatay three days markaan koob iyo labaatankii qof waxaa jiray group walbaba saddex bay ahaayeen marka toddoba qof bay noqonayeen in lagala soo dhex baxo gruub walbaba halbaa lagala soo baxay deetana waxay noqonayeen toddoba qof toddobadaa qof markii aanu dood badan iyo waxaan ku yidhi iska hor imaad badan dhexdeedii u yimid ayaa waxaanu qoondaysanay inaan toddobadii qof een kasoo dhex saaranay haddana sii xaqiijino oo wixii aan bulshada la hor imanayna aan ogaano deetana waxaan booqanay toddobadaa qof goobahoogii amase meeshay ganacsiga ku lahayn ama wixii ay qabanayn ay noo sheegeen marka waxaan eegaynay hadalkii iyo maxaan ku wixii aragtidii inay siyeeshaan oo istagaan deetana toddobadaa goobood ayaanu booqanay markaa way aan usoo noqda samiir hawshani saad sheegtay waxaa dadkan markii lasoo xulay la keenay habeen hore oo kale markaa qabateen kulanka waxaa soo saarteen intii la idiin soo gudbiyey goobtaa lagaga dhawaaqay intiinan ku dhawaaqistaasi halkay martay aynaan gaadhin maxaa dadkani ku guulaysteen marka waa an yar ku saxo barkadow annagu habeen hore markii hawshana dhacaysay maanan ogan cid guulaysatay annagu waxaanu nahay roolka ahayn xafladda qabanqaabadeeda madasha say u ekaanaysa borogramka iyo cidda ka hadlaysa annagu dadkii ay kala saareen garsoorayaashu kala saareen maanaan ogeyn cidda guulaysatay taa waanu ka madax banaanayn maanaanan xiiseyn inaan gudida shaqadeeda aanu ku maxay faragelino sidoo kale guddida waxay haysatay mid kaloo ah inay cidday doonaan ka saari karaan ciddii la sameeyey short liskii la sameeyey ama tirekoobkii koobnaa markii hore la sameeyey ciid doona ku dari karaan marka annagu arrimaha aad baanu haddaan inspire group ahayn uga madax banaanayn si aan u ilaalino si aan u sheegay qiyamka iyo maxay ahayd iyo sugnaanta hawshaas juuriga ayaa lahaa dad waxyaabaha baladaha lagu tartamayay waxay ahaayeen lix biladood oo annagu aanu marka hore ka aanu samaynay waxay kala noqonayaan oo ah ganacsiga sanadka halabuurka sanadka ikhtiraaca sanadka gabadha ganacsiga sanadka dhalinyarada sanadka iyo waxaan la yidhaha social entrepreneurshipka ama la yidhahdo n g oska ama social enterpriseska dadka dadka ka shaqeeya arrimaha noocaas oo kale ah toddobaasay ahaayeen juurigu waxay kaloo isla garteen in lagu daro laba abaalmarin ama guddidu aan idhaahda juuri maaha juuri waa luuqad qalaade guddidu waxay isla garteen in lagu daro laba abaalmarin oo ah biladii nabadda sanadka iyo maxay ahayd qofka kusoo kordhiyey ama waktigiisa u huray maxay ahayd ummadda waktigiisa badnaa u huray waxa la lifetime achievement award ayay kusoo kordhiyeen sagaalkaasi ka koobnay dabaaldegu aan ku noqdo markaa naciimo cabdiraxmaan oo gooraanba halkan gacanta ka taagaysa waxaan doonaya inaan yaro qeexo innovation of the year oo kale waxaa u tartamayey has group capital barkin iyo clearhome baa u tartamay deetana saddexdaasi saddex shirkadood ah saddex shirkadoodoo kala duwan marka iminkaoo kale marka dhinac loo eego has group de waa wax jiray lakiin way ka duwantah wax ka duwan bay keentay sida gaasaskii hore wax ka duwan bay keenay marka waxaanu dooranay markii ahaanaan codkayga u bato lagu kala duwanaa capital barkin goobtii marka aan booqanay wixii uu nanoo sharaxay amanana siiyey iyo meeshii waxaan ku aragnay baa laba wax oo aad u kala duwan noqday andatsway baan u dooranay markaa markii dambe has group waayo waxaa dadka soo jiidanaysa qofka maanta ama wax cusub sameeyey waxa weeyaan capital barkin oo aan hargeysa ka jirin amase somalilan guud ahaaneedba wax la yidhahdo barkin u gaara oo qofka ma kareysanayo marka sifadii uu uga hadlo iyo meeshii aan tagnay ayaa isyeelan weyday darteed ayaa waxaa codkaa dib loogu celiyey hasgaas naciimay dadka markaad soo saarteen waa xusheen habeen hore oo kale markaad ku dhawaaqaseen waxaa soo saarteen toddoba qof oo aad ku dhawaaqdeen inay ku guulaysteen jaaisada ama abaalmarinta aad siinayseen ma noo sheegi kartaa magacyadoodii iyo waaxyaha ama qaybaha ay ka kala socdeen
waxay ahay waxay ka koobnaayeen toddoba toddoba qof ayaa laga soo saaray koob iyo labaatankii qof ganacsiga sanadka haldoor baa loo doortay marka loo eego haldoor hosbital marka loo eego standarka ay gaadhsiiyeen hosbitaalkooga oo lamid ah maxaa la yidhahdaa hosbitaalada caalamka oo iminka waxyaabo badan oo dibadda loogu dhoofi jiray ama dhaqaalo ka badan sometimes dadka qaar oo baasboor haysan oo caafimaadada qaar u bixi jiray inay dalkoodii ka heleen oo lacag badan la seefgareeyey ikhtiraaca sanadka waxaa loo qaatay hasgas oo aanu ku dooranay deegaanka safetyga deegaanka amase badbaadada deegaanka hal abuurka sanadka waxaa loo qaatay cafe berbera oo iyaduna ay ka mid noqotay hoteeladii la tartamaysay macnaha wax cusub iyadoo ay noqotay hadday noqoto xagga qalabkeeda hadday noqoto nidaamka hadday noqoto serviskeeda ama heerka ay joogto ay tahay meel even dadka kale ee ajaanibka ay noo yimaadaan meel ay ku nasan karaan ama ay u arkaan baynan la mid nahay oo kale hal abuurka haweenka sanadka waxaa loo doortay belarosa belarosa waxay qabataa waxa weeya waa sba waxaa loo yaqaano nadaafada jidhka iyo qorxinta dumarka oo iyadoo waxa aan kusii tixgelinay aan ku dooranay waxay tahay bulshada ku celisay waxay joojinaysaa say dadku ama dumarkii hore dawooyinka isticmaalaya ay uga joogsadaan oy dabiiciga u bartaan waxyaabaha dabiiciga u isticmaalaan ayada taas ayaan ku qaadanay ururka ama hay-adaha sanadka shaqadoon ayaa loo qaatay shaqadoonna waxay soo kordhisay waa qofkii shaqo doonayay iyo kii shaqada hayay ayay isku soo dhoweeyeen marka even haddii qofkii markaad la xidhiidho xaruntooda ood qof u baahan tahay marka laga tago waxyaabayaad qofka ku xulanayso ahaa qaraabo iyo waxyaabahaas markaad ka tagto skiliska ayay baraan dadka ay ku training ku siiyaan marka iyaga ayaa kuu fudeydiyey taasi qofka dhalinyarada sanadka waxaa loo doortay xasan cali daa-uud oo ahaa blor banka ama kaydiyaha dhiigga waxaa loogu qaatay markay meesha joogto hooyo la badbaadinaya waxaan u malaynaya inayna fasilaad kaleba u baahnayn oo ay ka horeyso wax walboo do- een, loo baahanya marka waa badbaadada hooyada een, umul aroorka si looga hortago kahaa oo dhiiggii dee loo keydiyey hal- hal- halkii awal dhiigga deg deg loogu raadinayay ama meel dheer qofkii looga doonayay dhiiggii oo reeri loo keydiyey oo loo hayo oo aan filayay loo fudeydiyey dhakhaatiirtii Ee, samir waxaa jiray laba qof oo toddobadaa qof marka laga yimaado iyana aa siiseen oo sagaal ku noqonaya tirada Ee, waa run ee, labada een, abaalmarinood waxaa ku daray guddida ay ku jirto naciimo ku jirto Een, labada abaalmarinoodna waxay ahaayeen ee, biladda nabadda sanadka oo la siiyey oday jaamac maxamuud oo ah ee, ninkii nin ee, gobolka sanaag degan magaalada ceeriyaan dhowaan lagu dilay laba inaanu dhalay iyo mid adeeru yahay colaadaha sokeeye ee inoo taabtay inoo damqay qaran ahaan Een, oo markaa isagu nabad ka doontay iyadoo nabaddii la xidho la guntay baa shilkaasi dhacay isaguna wuxuu yidhi nabad iyo iyo wada noolaashaha iyo walaaltinimada dadka ayaan ayaan ayaan kaga samri karaa oo kaga samrayaa buu yidhi dhammaan inamadayda allaha ku dhintay odaygaasaa maxay ahayd isna ee, la guddoonsiiyey biladaas kasoo safray oo ilaa iyo ceergaabo yimi hargeysa Een, bilada kale qofkan wakhtigiisii naftiisii noloshiisii u hibeeyey bulshada Een, ayaa waxaa loo doortay professor saleebaan axmed guuleed oo ah maxay ahayd bare sare oo ama hor bare sare ahna hormoodka jaamacadda camuud oo ah jaamacadda ugu daada weyn somalilan Een, sidoo kale ku darso wuxuu ka saaray hadda marka laga yimaado intii somalilan hadda ay dib ula soo noqotay ama ay ku dhawaaqday inay dib ula soo noqotay xornimadeedii Een, wuxuu wuxuu ka saaray toddobiyo toban dafcadood tii u dambeysay baa qalin jabisay doraa toole marka saleebaan baa loo gartay oo ay somalilanna u istaagtay si ay ugu abaalmariso Een, waa run oo munaasabadda xafladda mas-uuliyiin badan iyo dad kala duwan oo badan baa yimi jaayisada la bixinayo dadkii laysu keenay Een, bulshadii in badan bay eegaysay samiir waan ku weydiiyey had iyo jeer waxaa la yidhaha munaasabadaha bulshada marka la sameeyo ama halabuurada noocana mar baa la sameeyaa dabeta way joogsadaan halkee idinku higsanaysaan Ee, waxaanu hiigsanaynaa somaliland awards ama abaalmarinta somalilan inay noqoto ee, mid sii socota oo lasii wado waqti badan dadaal badan baanu gelinay anaga iyo maxay ahayd qoladii guddida garsoorkuba waxaanu ku rajo weynay arrinka aanu sii wadno si loo ilaaliyo tayada iyo maxay ahayd iyo iyo iyo iyo akhlaaqda abaalmarinaha sidoo kalena is-aqoonsiga iyo dadku is-aqoonsadaan oo maxay ahayd een- een, qofku intuu nool iyo la aqoonsado la abaalmariyo bulshada dhexdeeda looga looga dhiirigeliyo ay u noqoto wax ay bulshada u dabaaldegto say saa u noqoto waanu sii wadi doonaa halkaasaanu kasii wadaynaa waxaanu rajaynaynaa in sanadba sanadka ka dambeeya au een, nidaamka iyo sharciga la- iyo sida la marinaya ay kasii casriyaysanaato ayna noqoto waxay leedahay ummadda reer somalilan
Een, naciima aan su-aasha u dambaysa xaggaaga imaado had iyo jeer marka garsoor la yahay hawshu ma yara haddii laba qaalmood aad kala saarayso iyo haddii dad tiro badan kala saaraysaba waa mas-uuliyad culus maxaa caqabadeed ka horrimid intii aad kala xulista wadeen
Een, horta wallaahi dadka daawanaya marka laga hadlo kale waxay la tahay wax fudud because xaflad lasoo qurxiyey oo lasoo agaasimay soo qurux badan loosoo habeeyey iyuunbay dadku daawadeen and then markaa markay k- ka bixinayaan maxaan ku idhahdaa comment waxay noqonaysaa si simple ah laakiin annagu waxa adkaatay sometimes waxaa dhacaysay waxaan ahayn lix qof waxaan lahayn eh, marka laga tego guddoomiyaha iyaga laba cod iyo laba cod Een, hal baa mar walba dheenahayd marka isaga ahaa qofka kala saarayay codka dambe ee waxaa dhacaysa sometimes in ay adkaato oo lagu kala tago oo even maalin waxaa nagu dhacday inaan iskugu soo noqonay een, inaan kala doorno imikoo kale gurubyadaas kuwa kamida marka ma fududo mana sahlana dee waxaan leeyahay nin xil qaaday eed qaadan weeyey waay een, aad iyo aad baa umahadsan tihiin waa naciimo cabdiraxmaan oo kamida guddida ee, kala saaraysay tartamayaashii u tartamaysay jaa-isada somalilan award ama abaalmarinta somalilan ee sanadkan iyo sidoo kale samiir ducaale oo ah een, ka mid ah maxadka inspire group ee soo qabanqaabiyey munaasabadan intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya ammaan allah
wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii hibada iyo hal abuurka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
waanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo shalayto iyo habeenkii xalay haba kulamada aglis kaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee newcastle ayaa labiiyo hal waxaa kaga badisay kooxda tottenham hatsba kooxda f c banmouthna labiiyo bar waxay ku daraagaraacday kooxda kubadda cagta ee gardif city oo iyadu ciyaaraha heerka koowaad ee dalka ingiriiska xilli ciyaareedkan ku soo biirtay kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa iyana gurigeeda ku ciyaaraysa tirata aleg ayaa iyana lagaga badiyay oo crystal palace oo isla magaalada london ay ka wada dhisan yihiin ayaa laba gool iyo waxba ku qabatay ciyaaryahan zaha ayaa gool aad qurux badan u saxiixay kooxda kubadda cagta ee crystal palace ciyaaryahankan ayaa waxaa doondoonayay kooxa badan oo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ku jirtay laakiin suuqa ciyaartoyda ayaa ku xirmay sidaasi darteedna ciyaartoygu waxa uu la sii joogi doonaa kooxdiisa kubadda cagta ee crystal palace oo uu ka mid yahay xidigaha kooxda lafdhabarka u ah kooxda kubadda cagta hallisfield town ayaa gurigeeda kusoo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo macalinkoodii conte uu ka tegay islamarkaasina saari u ciyaaray aan idhaahdii haatan laylinayo kooxdan macalinkan uu kooxdu ay kala soo wareegtay isaga iyo ciyaaryahan gorginio kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa soo bandhigay ciyaar wanaag islamarkaasina waxaa haatan laleeyahay macalinku wuxuu gebi ahaan badbedelay shaxdii iyo qab ciyaareedkii ee kooxda kubadda cagta ee chelsea lagu yaqaanay markii ay iskaga dambeeyeen macalimiin difaaca rumaysnahaas ahaatee macalinkan cusubi waxa uu rumaysan yahay kubad qurux badan inay kooxdu soo bandhigto sidoo kalena ay badiso sidoo kale macalinkan saari waxa uu ku xisaabtamayaa ciyaartoydiisu in ay taageerayaashooda ku qanciyaan kubad qurux badan ciyaaryahanadaada haatan waxa ay weli la daalaadhacayaan daalkii ka soo gaaray koob kubadda cagta adduunka ciyaaryahanada kante iyo weliba ciyaaryahan aidan hazard ayaana ka mid a ciyaartoyda kooxda lafdhabarka u ah ciyaaryahan hazard ciyaarta gadaal ayaa laga soo geliyey laakiin kante waa lagu bilaabay oo ciyaartoydii ciyaarta bilowday ayuu ka mid ahaa goolka furitaankana isaga ayaa ku furay oo qeybtii hore ciyaarta ayuu dhaliyey gorginoho ayaa rigooro loo dhigay oo rigooradaasi saxiixay sidoo kale ciyaaryahan bedro ayaa goolka saddexaad u saxeex kooxda oo hazard oo gadaal ka soo galay ayaa kubadda u dhigay watford ayaa iyaduna laba yeebar kaga badisay brighton hof albion waxaad moodaa horyaalka dalka ingiriiska maalintii shalayto iyo xalay ahayd in ay natiijooyinku labiiyo eber u badnaayeen kooxda kubadda cagta ee wolverhampton wonders waa wolfis kooxda la yaraade ayaa iyaduna waxa ay la ciyaartay everton everton ayaa calaamada guduudan waxaa loo taagay ciyaaryahan jakiyalka oo isagu kabtan u ah kooxdan difaaca kaga ciyaara kooxdan everton oo iyada aad moodo haatan in ay qaab ciyaareedkoodu isbedelayo maadaama macalin cusubna ay keensatay ciyaartoy aad u fara badan ay soo iibsatay ayaa qeybtii hore ciyaarta maadaama ciyaaryahan ka mid a rigo laga siiyey calaamada guduudan ayaa kooxda oo gool la hortimid oo ciyaaryahan richarlison oo u saxiixay wiilkaasi oo kooxda everton ee afartan milyan kala soo baxday ayaa la bareejiyey oo ciyaaryahan naves ayaa goolka bareejada u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee wolverhampton hase ahaatee ciyaaryahan richarlison ayaa mar kale ku celiyey gool wiilkaasi waxa uu u dhashay reer baraazil islamarkaasina waxa uu kulankiisii ugu horreeyey kooxda kubadda cagta everton oo muujiyey afartankii milyan ee laga soo bixiyey inaanu khasaaro ahayn maadaama laba gool kooxdiisa u dhaliya weliba iyadoo uu ciyaaryahan calaamada gaduudan ka qabo hase ahaatee waa la bareejeeyey oo ciyaaryahan yemenes ayaa isagu goolka bareejada u seexay kooxda kubadda cagta ee wolves sidaasina labada kooxood laba iyo laba bareejaha ayay ku kala tageen maanta ayaa kulamo adag laysugu soo noqonayaa goordhow waxaa fooda sari doona kooxda kubadda cagta ee liverpool oo lacag aad u fara badan ay gelisay kooxda kubadda cagta maamulkeedu iyadoo markaasi ciyaaryahaano ay ka mid yihiin kaita iyo shaqiri iyo weliba goolhayihii reer baraazil ee alison oo lixdan iyo dhowr milyan oo lacaga lagu soo gaday kooxda liverpool lagu soo xejiyey ayaa ciyaaryahan maxamed saalax iyo wiilkii kale ee mani iyo weliba farmino ay ku soo noqdeen kooxda oo ay diyaar u yihiin kulanka ay la ciyaarayaan westham united in ay garoonka soo camiraan sidoo kale kooxda kubadda cagta westham united oo macalin cusub la timid waa balagarinaya waa macalinkii laylin jiray kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa isaguna ciyaaryahaano fara badan lacag aad u badan kala soo baxay ciyaartooyda ay keensadeen waxaa ka mid a anderson oo hawiil reer baraazil oo ay ka soo gateen kooxda kubadda cagta ee lazio welshar oo kooxda kubadda cagta ee arsenal u ciyaari jiray iyo weliba ciyaaryahaano kale tottenham kooxda aan idhahday westham united ayaa laga yaabaa sanadkan in ay meel wanaagsan ka tagto horyaalka dalka ingiriiska maadaama lacag badan la geliyey macalin khabiirina uu kooxda haatan hogaaminayo southampton iyo burnley ayaa iguna kulmi doona hase ahaatee kulanka toddobaadku waxuu dhex maraya kooxaha kubadda cagtay arsenal iyo manchester city waxay ku kulmayaan labadan kooxood garoonka imarat stadium markii ugu horreysay macalinka cusub ee kooxda arsenal uni amrey ayaa isagu kooxdaasi garoonka soo gelin doona macalinkan ayaa sheegay in uu kabtan u aqoonsaday ciyaaryahan lorenco shelne sidoo kalena ciyaaryahanka la yidhaahdo peter jack iyo ciyaaryahanada kale ee ramsey masad uzil iyo weliba shaakha ay kabtanna ku xigeen yihiin oo xilliga ay kabtanada ka sarreeya maqan yihiin ay kabtan noqon karaan haddaba la arki doone kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo macalin cusub soo qaadatay ciyaaryahano doorana soo iibsatay in ay arsen wenga dabadii koox macno samaysa ka noqoto horyaalka dalka ingiriiska oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay meelo dhexe kooxdu waxay haabaysay manchester cityna ciyaaryahan maharez oo keliya ayay ku soo xoojiyeen kooxda manchester city oo iyadu koobka difaacanaysa haddaba la arki doone kulankan dhex maraya labadan kooxood waxa ay natiijadiisu noqoto natiijada iyo kuwo kalena idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal xubinta ciyaar waa nagay taatane kulan dambe waa mascado idlesta iyo nabadgel
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascade markana dhinacii heesaha yaasiin axmed digfere ba naxariistii jannaha ka waraabiya iyo heestii hibo
urdiway awga kamana hoyde balina hadso sida hooyo wiikeed habisoo dhehe urdiway awga kamana hoyde balina hadso sida hooyo wiikeed habisoo dhehe hawlaha adduunka ihareerayaale hawlaha adduunka ihareerayaale halbowlaha wadnuhu ma habo iga uma hambeeyo agaagu ma shaqeeye wuu ifraagayaaalbowlaha wadnuhu ma habo iga uma hambeeyo agaagu ma shaqeeye wuu ifraagayaa iboy ina habtaay hadduu hilbkeed kugu yaal iboy ina habtaay hadduu hilbkeed kugu yaal uu habeen quudha kagalay hunguri haka aamusine nafta baas lahadalo hasawgala quudha
codkaasi macaan ee eebaha u naxariistay yaasiin axmed digfeer iyo heestiisii hibo waxa ay gebageba u tahay idaacaddayada iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aniga iyo falastiin axmed iimaan iyo bashiir abiikarba waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
habeenkaad ka maqantaa hawlayga tiriya ilaahitowa ambaal iyo salaam baan soo diraa hawada habeenkaad ka maqantaa hawlayga tiriya ilaahitowa ambaal iyo salaam baan soo diraa hawada